sharciga ku noqoshadiisa cutubka labaatanaad markaad dagaal ugu baxdaan cadaawayaashiinna oo aad aragtaan fardo iyo gaadhi fardood iyo dad idinka sii badan waa inaydan ka cabsan waayo waxaa idinla jira rabbiga ilaahiinna ah oo idinka soo bixiya dalkii masar oo markaad dagaalka ku soo dhowaataan wadaadku waa inuu dadka u soo dhowaadaa oo la hadla oo ha ku yidhaahda reer banu israa'iilow maqla maanta waxaad ku soo dhowaanaysaan dagaal aad cadaawayaashiinna kula diriraysaan haddaba qalbigiinnu yuusan itaal darnaan oo ha cabsanina hana gariirina iyagana ha ka baqina maxaa yeelay rabbiga ilaahiinna ah ayaa ah kan idinla socda inuu idiin dagaalamo oo cadaawayaashiinna idinka hiiliyo si uu idiin badbaadiyo oo saraakiishu dadka ha la hadleen oo ha ku yidhaahdeen ninkee baa guri cusub dhistay oo aan weli u ducaysan kaasu ha tago oo gurigiisii ha ku noqdo waaba intaasoo intuu dagaalka ku dhinto uu nin kale u ducaystaaye oo ninkeebaa beer canab ah beertay oo aan weli midhihiisii ku isticmaalin kaasu ha tago oo gurigiisii ha ku noqdo waaba intaasoo intuu dagaalka ku dhinto uu nin kale midhihiisii ku isticmaalaaye oo ninkeebay naagu u doonan tahay oo aan weli guursan kaasu ha tago oo gurigiisa ha ku noqdo waaba intaasoo intuu dagaalka ku dhinto uu nin kale guursadaaye oo saraakiishu weliba dadka ha la sii hadleen oo ha ku yidhaahdeen ninkeebaa cabsanaya oo qalbigiisu itaal daran yahay kaasu ha tago oo gurigiisa ha ku noqdo waaba intaasoo qalbiga walaalihiis uu u baqaa sida qalbigiisoo kale oo markay saraakiishu dadka la hadlidiisa dhammeeyaan waa inay doortaan saraakiil ciidameed inay dadka madax u noqdaan markaad magaalo ugu soo dhowaataan inaad la dirirtaan waxaad u naadisaan war nabadeed oo hadday jawaab nabadeed idin siiyaan oo ay albaabka idinka furaan waa inay dadka magaaladaas dhexdeeda laga helo oo dhammu addoommo idiin noqdaan oo ay idin wada adeegaan oo hadday idinla nabdi waayaan laakiinse ay doonayaan inay idinla diriraan markaas waa inaad hareeraysaan oo markii rabbiga ilaahiinna uhu uu magaalada idiin soo gacangeliyo dadkeeda labka ah oo dhan waa inaad seef ku wada laysaan laakiinse dumarka iyo dhallaanka iyo xoolaha iyo waxa magaalada ku jira oo dhan xataa wax kasta oo laga dhacaba waa inaad booli ahaan u qaadataan oo waa inaad cuntaan xoolihii aad cadaawayaashiinna ka dhacdeen oo rabbiga ilaahiinna uh uu idin siiyey oo sidaas waa inaad u wada gashaan magaalooyinka idinka fog oo aan ahayn magaalooyinka quruumahan laakiinse magaalooyinka dadyowga rabbiga ilaahiinna uh uu dhaxalka idin siiyey waa inaydan wax nool oo neefsada dhexdooda ku reebin ilowse waa inaad dhammaantood u wada baabbi'isaan kuwaasoo ah reexeed iyo ree omoor iyo reer kancaan iyo reer feris iyo reexawi iyo ree yubuusba siduu rabbiga ilaahiinna ahu idinku amray si ayan idiin barin inaad samaysaan waxyaalahooda karaahiyada ah oo ay ilaahyadooda ku sameeyeen oo dhan oo aydaan idinku saas ugu dembaabin rabbiga ilaahiinna ah oo markaad wakhti dheer magaalo dagaal ku hareeraynaysaan si aad u qabsataan waa inaydan dhirteeda faas ku bilaabin waayo wax baad ka cuni karaysaan saas aawadeed waa inaydan jarin waayo balgeedka duurka ma ninbaa oo aad saas darteed u weerartaan waxaad keliyahoo baabbi'isaan oo jartaan dhirta aad garanaysaan inayan ahayn dhirla cuno oo magaalada idinla dirirayso waa inaad hareeraheeda ka dhisataan dhufaysyo ilaa ay dhacdo